faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed daacod maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناسن دقستيال kusoo dhowaada warka subaxnimo saaxiibadana dhegaysanayo oo akhbaaraadka reediyo cadaado saaka kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya dagaal ka dhacay gobolka hiiraan howlgallo ay sameeyeen booliska gobolka bari uu ku soo qabtay hub iyo dadkii watay madaxweynaha galmudug oo la kurmay saraakiisha ciidamada ahlusunna waal-jamaaca madasha xisbiyada qaran oo heshiis ku gaaray dalka turkiga dowladda waddanka kenya oo ciidamo dheeraad ah ku soo rogtay magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi
qodobada aase wuxuu nagu soo kordha intaan war ku jirna ayaa idiinsoo gudbi doonaa dhegaystayaal ee goordhowo diyaar garooba faahfaahintooda
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaana habadiidiinka leenahay waa subaxnimo khamiisa taariikhdana ku beegan tahay shanta bisha saddexaad maarso labada kun iyo labaatanka saakan warkaasoo idil waxaa la diyaara saaxiibkayga cadiftaax dhowre cadiftaax somane hay cadiftaax aada u mahadsan tahay maxamed aadan karaama mar kale subax wanaagsan saaxiibadana dhegaysanayo intaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu door karoon warka subax markaana warkii oo dhan faahfaahinno dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxayaan booliiska oo magaalada boosaaso ee gobolka bari oo soo qabtay dad iyo hubkii ay wateen faahfaahinta warkan maxamed karaam haynoo eego taliska ciidamada booliska gobolka bari ayaa howlgalladii ka socday magaalada boosaaso waxa ay sheegay inuu ku soo qabteen rasaas iyo dadkii haystay kuwaasi oo ay sheegay inay doonayaan in lagu qalqalgeliyo amniga magaalada boosaaso ciidamada ayaa sidoo kale soo qabtay hub kala duwan kuwaasi oo dhowaan lasoo bandhigi doono iyo dadkii hubkaasi guryahooda ku haystay sida lagu sheegay war ka soo baxay booliska gobolka bari taliyaha qaybta booliska gobolka bari gaashaanle xuseen cali maxamuud ayaa inta uu howlgal ka socdo bulshada mar kale ugu baaqay inay ciidamada la shaqeeyaan una fududeeyaan shaqada amni xaqiijinta ay wadaan taliyaha ayaa sidoo kale ka hadlay howlgallada ciidamada booliska ay ka sameynayeen magaalada boosaaso kaasi oo lagu soo qaqabtay dad lagu shakisan yahay inay ka dambeeyeen dilalkii ka dhacay magaaladaasi ugu dambeyn taliya xuseen cali ayaa bulshada boosaaso uga mahad celiyey qaabka ay ula shaqeeyeen ciidamada amniga balse ciidamada aan shaqada ku jirin ugu baaqay inay xarimahooda joogaan si kastaba haatee shalay ayay ahayd markii ciidamada booliska puntland howlgal ay sameeyeen ay sheegeen inay ku soo qabteen siddeed ruux oo ay sheegeen in looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab mahadsanid karaam madasha xisbiyada qaran oo maalmahani shir oo uga socday dalka turkiga ayaa waxa ay shir jaraa-id ay ku qabteen turkiga waxa ay ku soo saareen hesiis dhab ah madasha xisbiyada qaran oo maalmahan shir jaraa-id uga socday magaalada istaanbul ee dalka turkiga ayaa ugu dambeyn ku heshiiyey inay hal xisbi samaystaan hal musharaxna lasoo shirtagaan doorashada laba kun iyo koo iyo labaatan ee ka dhici doonta dalka madasha waxaa ku jira madaxweyneyaashii hore ee dalka soo maray sida sheekh shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud iyo madax ka tirsaneed maamul goboleedyadii hore xildhibaano iyo siyaasiyiin kale waxaa shirkan diiradda lagu saaray doorashada soo socotay laba kun iyo koo iyo labaatan iyo xaaladda siyaasadeed mid amni iyo sidii madashu ay isugu duubnaan lahaayeen doorashada soo socota ee la filayo in laba kun koo iyo labaatan ay dalka ka dhacdo dagaal culus ayaa waxa uu ka dhacay qaybo ka mid a gobolka hiiraan oo kooxda macamuusleeya al-shabaab ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka hiiraan maxamed karaama haynoo faahfaahiya mar kale
dagaalkani oo geystay khasaare kala duwan ayaa waxuu xalay ku dhex maray deegaanka ceel cali ee gobolka hiiraan ciidamada kooxda macawiisley xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dagaalka ayaa waxay wararka la helayo waxa ay sheegayaan inuu yimid kadib markii ciidamada kooxda macawiisleyda ay weerar ku qaadeen xarumo ay al-shabaab ku leeyihiin deegaanka ceel cali ee gobolka hiiraan waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday in ka badan laba saacadood kaasoo aan weli si rasmi aan loo sheecinin khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo ka soo jeedo deegaanka ceel cali ayaa waxa uu sheegay in al-shabaab iyo kooxda macawisley dagaalkooda uu salka ku hayo dagaal horey halkaasi uga dhacay oo salka ku hayo dhagax dhowaan halkaasi laga helay xildhibaanka ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in dagaalka uu ku dhaawacmay mid ka mid ah nabadoonnada uga cansan deegaanka ceel cali islamarkaana gudaha deegaanku uu dagaalkaasi ka dhacay waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in ciidamada kooxda macawiisleyda ay doonayeen inay al-shabaab ka saaraan deegaanka ceel cali iyo deegaanada kale kuwaasi oo uu sheegay inay dadka xoolodhaqatada ah dhibaatay ku hayaan waa siduu hadalkuu dhigay
dagaalamada nabaddiidkii meesha ku horsaday goorta hal maqlanin nabadoonna in la xoolaha meesha taalaa waa lii sheegay waxaa wasiirka dalka dhaawacmay dhinaca labadiidkana yar uma haayo ee mana ogaan karo adkii maaldale dagaalka intiisa ugu badan waxaad ka socdaa waa xerooyinkoodii oo ay dad adeeraha mutatawaciin oo macawisada ay u daateen warkii faahfaahsanna beribaan ogaanayna haddii ilaahay kuwa horta niman dhulka haysta oo nabadiida iyo dadkii deegaanka oo oo muxuu ahaay dad badan baa doonayo inay cadiga iska kaciyaan waaye ee dagaalka eeskiisa wuxuu bilaabay saddexdii bishii janaayo ayuu xooggiisa bilaabay xilligaas oo ahayd xilligii ay ugu ugu badan ay shabaabka keeneen ceel cali oo ay doonayeen inay dhagax weyn oo astaan u ahay meel deegaan ah ay qodanayeen oo dhagaxan hadda xamar lagu hayaa ee ayuu dagaalka xooggiisa bilaabay marka ee, markuu wareysay dhagax jeerna dagaalka u socday haddana hadda shabaabku waxay bilaabeen inay khayraadkii boobaan oo ay muxuu ahay ay ka iibsadaan ee, muxuu ahay dad kale si ay awoodooda iyo hantidooda ay usii roogeysato
mahadsanid maxamed karaama markaan haddaan aadno halkaas iyo mandheera faahfaahino dheeraad waxay ka soo baxayaan ciidamo ka tirsan dowladda kenya oo saakay lagu arkay qeybo ka mid ah magaalada mandheere waqooyi bare dalka kenya oo sh- kadib markii shalay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta uu dowladda soomaaliya ku eedeeyey madax bannaanida dowladda kenya kadib markii madaxweynaha dowladda kenya uhuru kenyatta uu dowladda soomaaliya ku eedeeyey inay ciidamo badan ay geysay xadka ay wadaagaan labadaba dal ayaa waxaa soo baxaya inay ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kenya ay soo buuxdhaafiyeen magaalada mandheera dhaqdhaqaaqyo military oo iska soo horjeeda ayaa saake laga dareemayaa magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bare dalka kenya cabsi xooggan ayaa soo wajahday dadka shacabka ee ku nool magaalada mandheele iyagoona ka cabsi qaba in dagaal culus halkaasi ka dhaco wararka aynu helayno ayaa intaasi waxay ku darayaan in maamulka jubbaland uu ciidamo kala geeyey magaalada mandheere ee gobolka waqooyi bare dalka kenya magaalada mandheere ayaa saakay waxaa ka taagan xiisad colaadeed taasi oo ka dhalatay kadib markii wasiir janan iyo ciidamo uu wato ay ku sugan yihiin magaalada mandheere xilli ay dowladda soomaaliya ay doonayso inay gacanta ku soo dhigto wasiirka amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid janan dhowaan ayay ahayd markii dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya kuwa maamulka jubbaland uu dagaal culus ku dhex maray inta u dhexaysa magaalooyinka mandheera iyo beled xaawo iyadoona dagaalkaasi uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawaca madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari ee qoorqoor ayaa kulan xalay waxa uu la yeeshay saraakiisha ciidamadii ahlusunna waljamiica karaamo ayaa warkan faaf madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor uu wehlinayo taliyaha guutada shan iyo tobanaad ee qeybta koow iyo labaatanaad ayaa kulan gaar ah la qaatay saraakiisha ahlusunna waljamiica oo horaantii toddobaadkan sheekh shaakir uu wareejiyey kulanka ayaa looga hadlay kaalinta ciidamada ay ka qaadan karaan hawsha sugidda amniga iyo la dagaalanka al-shabaab iyo arrimo kale saraakiisha oo ka kooban dhammaan laamaha ciidamada qalabka sida ayaa ballan qaaday in ay diyaar u yihiin adeecidda madaxda galmudug iyo gudashada waajibaadka qaranka ee lagu sugayo madaxweyne qoorqoor ayaa dhankiisa saraakiisha ku booriyey in ay sii wadaan ay uga qayb qaadanayaan dowladnimada iyo arrimo kale waxa uuna sheegay in wadajir loo noqdo dagaalka lagula jiro al-shabaab karaamo muusahayn dhegaystayaal naga raali noqda ayaan idin leenahay intaan wararka dhuusamareeb aynu ka dhex bixin wafdi gaaray shalay magaalada dhuusamareeb ayaa xalay waxaa casharaf lagu sameeyey magaaladaasi dhuusamareeb madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa kulan casho sharaf ah xalay la yeeshay hay-adaha u xil saaran dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka oo shalay gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug munaasabadda casho sharafta aheed oo ka dhacday madaxtooyada waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug guddoonka golaha baarlamaanka iyo xubno kale oo ka mid ah maamulka galmudug munaasabadda waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda dastuurka dowladda federaalka soomaaliya guddoomiyaha guddiga la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo guddiga madax madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka hay-adaha dastuurka ayaa maalmahan jooga dhu- marka intay ku sugan yihiin dhuusamareeb waxay la tashi la yeelan doonaan hay-adaha dawliga iyo laamaha kale oo ayna ka qaybgeli doonaan dhammaystirka dastuurka dalka u yaala guud ahaan intaas ayaan kusoo afmeerayaa warkii subax oo aad kala socoteen radio cadaado warka waxaa soo saaray maxamed aadan karaama aniguna waxaan ahaa cabdifataax cabdulaahi dhowre soomane intaan warkan war la mid ah ku kulmi doono saaxiibadana dhegeysan waad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warkeenna amaan allah
xoga loogu sheegaa soomaalidu xagaataa raadiyo cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmaysadaasoo raadiyo cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyo cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan